mas-uuliyiinta somalilan ayaa maanta si faahfaahsan uga hadlay howlgalka ay ciidamada amnigu magaalada laascaano ay kaga saarayeen kumanaan qof oo kasoo jeeda koonfurta soomaaliya cabdikariin olol wariyaheena laascaanood ayaa warbixinta noo soo diray
mas-uuliyiinta somalilan ee ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa si faahfaahsan uga hadlay arrimaha ammaanka iyo nabadgelyada sidoo kalena waxay ka hadleen eedeyn fara badan oo loo soo jeediyey oo la xidhiidha dadkii magaalada laascaanood laga saaray ee kasoo jeeday koonfurta soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirka xanaanada xoolaha taliyaasha ciidamada kala duwan ee militariga booliiska iyo badda mas-uuliyiinta gobolka sool xildhibaano ayaa ka hadlay ammaanka iyagoona ka hadlayay xarun loo furiyay ciidanka birmadka ee somalilan ee gobolka sool ay ku yeelanayaan degmadiisa laascanood halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta ee somalilan saleebaan yuusuf cali koore qof kasta oo ummadda reer somalilan ka mid ah gaar ahaan gobolka sool inay u baahan yihiin nabadgelyo inay u baahan yihiin xasiloonaan inay u baahan yihiin inay fahmaan waxa biliisku yahay iyo waxa amnigu yahay in qof kastoo muwaadina oo degmadan laascaanood ku nool inay xaq dastuuriya tahay inuu amniga ka shaqeeyo oo uu la shaqeeyo ciidamada amniga lama isku heli mayno dadka reer degmada laascaanood haddaynu nahay inaynan ciidamada biliiska la shaqayn iyo inaynu qaylinno oonidhaahno waxbaa la dilay magaalada laascaanood muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka dhacayay dilal kala duwan oo aysan dowladdu si rasmiya uga hadlin wasiirka wasaaradda warfaafinta ayaa faahfaahiyey dilalkaasi waxaan qirayaa in dad badan oo haldoorah ay halkan ku dhinteen oo loo sameeyey lagu ugaadhsaday halkan lagu dilay oo ay dileen inta badan al-shabaab iyo wixii la xidhiidha iyo dad mucaaradad iyo laga soo abaabulay dalkii la odhan jiray soomaaliya iyo dad somalilan ka soo horjeeda marnaba qaranka jamhuuriyadda somalilan dib u celin mayso ama dib uga gabban maayo inuu qarannimadiisa iyo hadafkiisa ilaaliyo sabab kasta iyo qiimo kastoo ay ku qaadanayso wasiiradu waxa ay dhaliileen jawaabtii dowladda soomaaliya ay ka bixisay saaritaankii dadkii ka soo jeeday koonfurta soomaaliya ee magaalada laascaanood wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin ayaa isaguna halkaasi si dheer uga hadlay isagoona ka hadlay xaaladaha la xidhiidha dhanka ammaanka daris wanaagga dhanka dowladaha ay xidhiidhka leeyihiin somalilan intan kala goosanay oo aynu kala laba dowladood noqonnay somalilan qarannimadeeda iyo jamhuuriyadda somalilan iyo madaxdeeda iyo siyaasaddeeda waxay aaminsan yihiin dalkaana inay lahayd dhibaatada ka saara dal xoroona sideenna uu noqdo laba daloo jaar oo walaala ah naaynu noqonno dalka etoobiya etoobiya isku dawlad maynaan haynda laakiin laba daloo jaara maynu nahay waxaan u shaqaynaa sida dadka kale caalamka ay wada shaqeeyaan dadka aynu la leenahay xuduudda inaynu si wanaagsan u wada shaqayno waxaan kari kari laanahay oo somalilan maanta laadahay dadka argagixisada ah ee iyagana dhibta ku haya innakana dhibta ku haya inaynu xitaa informeeshinkooda iska kaashanno taasi xitaa aynagu diideen waxaan leenahay markaa wax wanaagsan inama yidhaahdaan laakiin bacdamaa dad soomaaliyeedba iyaga laftoodu ay ku dhiban yihiin dadkii soomaaliyeed ee ay madaxda u ahaayeen baa iyaga laftooda ku dhiban somalilan khayr umaydaan haynin curfigaa aad ku hadlaysaan adduunyadu way ka ilbaxday dadka jaarkiihi wanaag buu ku wada hadlaa haddii aad wax tarayso haddii aad wax qabanaysaan dalkii soomaaliya la odhan jiray baa maanta lalaayahayo calooshiinuu ku maqan yahay xildhibaan axmed xasan cali oo ka mid a xildhibaanada laga soo doorto gobolka sool ayaa isaguna sheegay inay si weyn u taageersan yihiin howlgalladii ka dhacay magaalada laascaanood iyaguna ay codsadeen xildhibaan ahaan iyagoo dadka deegaanka ka matalaya
annagu haddaanu nahay xildhibaanadii golaha wakiilada annagaa dowladda iyo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo wasiiradaba la daba taagan guubaabo iyo in gobolkii wax laga qabto iyo canaan iyo maxaa wax loo qaban waayey waajibkayagu waxa weeye inaannu gobolka ka warbixinno dowladda aannu soo riixino aannu waajibkayaga qaadanno naloo doortay munaasabadda furitaanka ee mas-uuliyiintan ay ka hadleen oo ahayd xarunta ciidanka birmadka ee gobolka sool sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha bireyska ciidamada somalilan maxamed aadan sakadhi isagoona ku dheeraaday xaruntan waxyaabaha ay qabanayso xeradan waxaa loogu talagalay in ciidanka birmadka gobolka sool meeshii uu degi lahaa ee maaragtay uu shaqada qaranka kaga foofi laha inay noqoto taasaa marka koowaad loogu talagalay marka labaad waxaa loogu talagalay xero quroo la dhisay maa horumarinta gobolkana waa loogu talagalayoo waxay ka mid tahay horumarka gobolka xeradii ugu quruxda badneeda gobollada laga dhisa weeye ceerigaabana waa la dhisay sanadkan tanna waa la dhisay laakiin waxaa odhan karaa waa xeradii ugu quruxda badnayd ee laga dhisay gobollada somalilan o dhan taa macnaheedu waxa weeye laba macnay leedoo ciidankuna inuu dego xero uu wanaagsan dego gobolkana in daara horumar qurux badan laga sameeyo weeyaan waajibaadkii la doonaya halkan ay maaragtay ugu fududaynaysa reer laascaanood wax badanoo kalena way soo socdaane maaragtay iyaguna inay maaragtay laabta u sii daayaanoo iyadoo boqolkiiba boqol dadka gobolku wanaagsanyey oo isbedel weyne ka muuqdo haddana midhmidhka ku dhex jira weli meel kale hanqalka usii taageen kasii somalilan o dhan ba ka jirto waxaan leenahay waddankeena aan aaminno aan wada shaqayno cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood